bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto faylaa hamiin faylaa ka dhowaada warka hamiinama idaacadda warsan qodobada isinka dheegi doontan haddii ilaahay yarantuna ka guda jarna iyo walibaa ku mid e maamulka degmada hudur ousa ku hadlay xaalada degmadaashayti qaar ku mid ee heliisidii iyo shardiran dowlada soomaaliya iyo weliba kenya singhayn haddii ilaahay yara akhyaaray jubbaland ayay sheegtay intii madaxweynaga farmaajo uso ciidama etoobiyaana usu adeegsada haya madaxweynaha somalilan ousa ku wajahan dalkaasaytiya kenya madaxweynaha puntland ousona qaabili gudoomiyaga usuba ee baarlamaanka koo ku mid ee nabadoonada gobolka hiiraan ousa baaqan diri wasaaradda caafimaadka dowlada soomaaliya maxkamada ciidanka iyo xukunasha duboon iyo kiridi reglanhaysada intiyo ku eyin dagaalyahanadii ama dagaalyahanada al-shabaaba dilalka dadka soomaalida ousa ka kor rahay dalkaasaytiya koonfur afrika ciidamada amniga iyo toogidan qofa hubaysnaay ousa dili askari qodobadaas iyo weliba qodobo kaleed ayoo ka jiran wararkii caalamka akhyaaray un diyaar garoowa
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaaray hamiignimaya xaggala itoojamaa kamiisniya bahayte taariikhdanayeedee ta tuman iyo afarta bili tuman i koowaad ee nofembar sanadka lamada kun iyo toban sagaalkana si waliba iyo haayana qodobadii warkaana hamiignama haatana ka dhawaaday sogii o faah-faahsan haddii ilaahyarana intasin ku aqri doona anoo maxamuud ali cabdulaahi gaabsha-e kabilaawno akhyaaray sidiisin warkaba ka dhegeysan maamulka degmada khudur ee gobolka bakool iyo weliba uusa ku hadlaya xaalada degmada sayti gudoomiyaha degmada khudur ee gobolka bakoola maxamed jamcalin iyo weliba uusa ku hadlay xaalada degmada khudur us-oona sheegay intii xaafado ku mid e degmada sayti biyo iyo dhaha fidhiyaan waanam ee markiin ka horeyti oo biyoogun iyo hodhaha fadhidaan xaafadooga sayti waa sidii isu sheegay gudoomiyaha waa ko is oo marka hore ku hadlowa xaalado xaafadooga sayti oo biyo iyo dhaha fidhiyaan ah is oona sheegay intii biyooga sayti dhibaato badan iyo jeystan ah oo hitaa saldhigii iyo weliba kaalsharihii degmada khudur iyo shirmeen oo biyo iyo dhaha fidhiyaan geedaha maasinte horta degmada xudur sidii lasoo taanba wayba kudhiyay oo biibahay kudhiyay oo dadkan yaa ku jara xaafada xaafada kumada ee magaalada xudur oo horey biyaha kala jareen buulow laraayasan biy oo izaayada sanadka maadaama eed macnaha hoobab oo winba badan biyo asaga magaaladii xaafad kumada ayaa galan runtii xaafadii ida macnaha dhibaato badan biisha biyo ilaa saldhigii iyo kaalsharigii iyo xaafadii kulli magaalada ceelashii oo lagu waraabay kulli dhamaantay biyo ka fadhiyay marka runtii waxyaalo badan geysan ayaa geyseen barnaamijkaasa ku jira oo dhibaatooyinkaas oo hoos garay ini jiidkiga tahriman inkastoo degmada khudur markii horebaya kajartay go-doon oo hatana jidkii dhaariska hiraaya beledweyne iyo weliba degmada khudura yaa biyo dhaha fidhiy welibana saameyn kabaalatay dadkii deganaaye degmada sayti iyo weliba weliba kaloonka dorana oo saameyn kawaaladay dadkii barakacyaalka haya oo roogay degmada sayti waa ka gudoomiyaha oo ku hadlowa dhibaatooyinka dadka sayti barakacyaalka oo meela sayti rooga dareema korte meeli oo magaaladaas godoonka nagatilankii barkaa ka haya musnayn kabogtaali dareema korte dhibaatooyinka haysade hadii dadkio iyo dadki deeanka roogi waa dhaladi ulaahan dhibaatooyinka guud ahaanbaa saamaysay gaar ahaan lankii oo barka hahay gurufaylanka jarna oo marka dhibaataysanaayay raashisheeni gelabgelabahay haddana dhibaatooyinka dhibaatadii zaahillay nagatay runtii meelie dhibaatada tilmaamo koro ku jirta meele dhinaga kale gudoomiyaha uu soo hadlay jeysii wadadaya weliba uusa ku hadlay ka maamul ahaan walaanku qorshaysan dhibaatooyinka ku jara degmada khudur ee gobolka bakoola walow uu su-eeyey gudoomiyaga degmada sayti walibana uu soo baaqan diray hay-ado iyo weliba dowlada koonfur galbeed iyo weliba dowlada dhexe us-oona arabshay ka dhowey intii marar badan baaq badan iyo dirana laakiin injarna dowlad ama hijataan jawaabtay oo hangurmatay wallaahi culamaha mur ahaan bulshada aynuwaybaa anuuna gaadildhaan suubin horeyna gaadildhaan aan suubini maadaama soomaaliya dhibaatooyin badan oo macnaha fatahaado ku dhiyan oo lahan gurmidow horeynan ka baaqni haddana baaq waybaan jeeda jeedayaan dowladooyinkii oo dhammaan hayadaha caalamiga waybaan jeedayaan in barnaamijyadaas gurmidlaan suubi gurmidkaasoo dhinaca raashimada haddina ku taa dhibaatooyin oo macnaha cudow sida kaneecada oo kale iyo waxyaalihii namadka haysaa idankaasi marka barnaamijyadaas in biyogaas oo wasaq ee meelo fadhii nafti oo wadareen ku dilaa suurtagalata barnaamijyadaas niyadaha caalamiga wayn waa ka baaqana dowladaha koonfur galbeed iyo dowladda dahaban ka baaqana ani barnaamijkaas horeynan sheegnay walaayar gaabise anil noo gaabiyo argaan ilan wayba dowladihii meelo badan in gurmiga jirta marka koowadan tan kayladhaan tubal geysay ilaa tubal gurmiya ani deerimale heednabtay dowladna tubal gurmiya ani deerinimale hadalkan guddoomiyaga degmada hudura gobolka bakool maxamed jamcalin iyo weliba uu sokooyaya hila roobabkii ka gubuday dalka soomaaliya daadad fara badan soka dhoway dhulka soomaaliya ilaa iyoona hatanaya socota sidii loonka horseedan lahaaye fatahadoogaasiiti dhinaga kalena akhyaaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo wadahadallo soo qaadaday saada weliba oo kawaalidan magaalada nairobi iyo caasimada dalkaasiitiya kenya lamadan hogaamiye ayoo kulansho kureed warbaahinta la hadlaya weliba oo sheegana intiioo ka heliyaan dhoor ama heshiise dhoora iyo deeren waliba kaloo ku mid ah intii reed laagnaga ayoo ka heliyana duulimaadyadii tooskahay oo seedaya diyaaradoogii seeda jaray magaalada muqdisho iyo weliba nairobi iyada oona la roojiya diyaaradooyinkii hanasayton hakadio ka jaray garoonka diyaarado ee wajeera waliba kaloo sida oo kale du ku mid ahaa intii shaqaalo dowladda la siiyey siifiga dalkugalka ee dalkaasiitiya kenya ee garoonka diyaarado ee magaalada siti ee dalkaasiitiya nairobi lamadan hogaamiye iyo waliba sidoo kale dio kahelyana intii si wadajir ee loonka shageeya dagaalka ku dhanka dagaalyahanada dhadhaqaaqa al-shabaab iyo weliba intii kor loonqaada xiriirka aan dhexeeya lamada dala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo weliba uu saqiijiya intii wadahadalkan uu soo saameyn kuwaalida doogna kiiska horyaala maxakamadda i c g ee dacwadda badda madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo geega kamiista hayti taariikhdan ayaada hayti tumiyo afartan nofembar sanadka lamada kun tumi sagaalka iyo shirso gadoomiyaha shirka toddobaadlag ee golo wasiirada jubbaland iyo geega waana qodobo shalduban loonku hadalay shirkaasiitiya golo wasiirada geega diirad ee laka saaraya haaladooyinka dambeydya siyaasadda amniga iyo weliba dhaqaalo ka usboonaatay ee gobolka siitiya gada waaniyo ka eedinta dumyowka waana dhisowka ee maamulka iyo weliba ciidanka meelasaytiya ku jara aana saytiona dowladda soomaaliya meelasaytiya kubadda madaxweyne ku-geenka ee jubbaland owsa warbaahinta la hadlay kureedda markii kulanka dhammaaday ya sheegay intee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uso shacabka gobolka gadas u adeegsadahaya ciidamo etoobiyaane maxamuud sayid aadan iyo sheegay inti saraakiil ku tirsan ah ciidanka etoobiya iyo weliba nabad sugowka ee soomaaliya iyo falalku basan ee sharciga iyo ku badan gobolka gade islamarkaas saytina nasiib darwiinya ka ata intigeeka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isu jubbaland an adeegsada ciidamo etoobiyaane welibanuus hoseeya intii abashidan yoon gudbi doonana dowladda etoobiya iyo weliba beelo caalamka waana iyo eedanta burburyowka gobolka gada iyo kubadda soomaaliya dhinacaasi iyo weliba somalilan yombaxaanay akhyaaray madaxweynaha somalilan ee muuse bihi abdiyale filahayeenti sodaraaro kaseeda wadankaasi itiya kenya sida iyo haqiijin siyaasiyiin iyo kumid iyin hibsiga xisbiga kulmiya ooyo la hadleen warbaahinta ama warbaahino deegaanadaasi itiya somalilan madaxweyne muuse bihiyale filahayinti dhammaadka bilitan ee nofembar sodaraarus ama shaqo sokaseeda wadankaasi itiya kenya kureeda markii martiqaad rasmi usu ku helay dalkaasi itiya kenya sidoo kale da wararka waliba oo sheegahayana inti la filahay intii kulongusu dhexmara madaxweynaha muuse bihi iyo weliba madaxweynaha dalkaasiitiya kenya uhuru kenyatta iyada oona dareerkaasiiti iyo sheegeen intii uu sheegayeen siyaasiyiin ku tirsanga miisaaniyad culusnayoo kale waana hakujiyada dalkaasiitiya kenya dowladda kenya weliba iyo dhowaan ya sheegday intay afisa qaabilsan ee arrimo somalilan iyo ku furud iyo furu doonta islamarkaasaytina somalilan sigaara iyo lanlama caamili doona dareerka madawiinaga muuse bihi iyo weliba susunwiin lunku ku hadlaya magaalada hargeysa ee somalilan welibana dhii kore sida siyaasiyiinta somalilan yoo ka sheegay intii somalilan iyo weliba kenya iyo deeryan hiliisa walku ool ee madawiinaha puntland sayid cabdulaahi den iyo weliba geeka qasriga madaatooyada puntland ee garoobey ka qaabilay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka puntland oo geeka laandooradi cabdirashiid yuusuf jibriila madawiinaha sayid cabdulaahi den iyo weliba usoo inkahambaliyay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka welibana usuu la-aan ku tuugay intiisuun fududaya hilkaasaytiya laandooradi sidoo kaleda madawiine ku-higeenka puntland mudane axmed ilmi cusmaan garaasha iyo weliba usuna qaabilay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka puntland mudane cabdirashiid yuusuf jibriil usuuna inkahambaliyay hilkaasaytiya laandooradi dhinigaasi iyo weliba beledweyne ambaxaan ee akhyaray koo ku midee nabadoonada gobolka hiiraan iyo weliba use baaqan diray wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya waryaagana bashiir cabdulah cusmaan iyo faahfaahinta warkuninghaya nabadoon muuse cali nuur oo ka mid ah nabadoonnada gobolka hiiraan ayaa ugu baaqay wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya in ay soo gaarsiiso magaalada beledweyne dhaqaatiir si wax badan ay ugu qabtaan caafimaad darro ka jirto maadaama webiga shabeelle uu biyi yareeyey aadna aad aadna aad nolol wax la qabto waxa u weyn wixii caleentada ha karsadaane dhulkaan dadkaanu carmada xitaa waa yaqaaneen inay cunaane geed mirood fara badan ay leedahay oo xitaa baal aruunta layidhaha ka mid tahay dadku baahi u dhiman maayo nadaafaday u dhimanayaan iyo daryeel daryeel u dhimana ko dowladda sentral sideetan cudurradii ay isku lahaaya iyo ururmad iyo ururo dhibkood waxa caafimaadka galaa oo nadaafada ha nagala shaqeeya ma jiro ninkii damkana nadaafada ha nagala shaqeeyo soomaali ilaahay ha keeno ilaahay hadda ka bacdi carruurteeda sacbir ha ka dhigo dadkaa waqooyiga puntland iyo somaliland ayada nafta hiiraan hiiraan hiiraan ninkii damayna oo ama soomaalinimo u damayna ama islaamnimo u damayna ama xitaa inuu ka guursado bayaan xitaa gabadh ka guursado u damaynaayo waxay kaba kareebi yiraan mar haddii dhulku saan u garwaaboodo ma dhintaan dhulkooda dhulkooda waxa ku yaalo dhanaa geedmirooda toban iyo toban geedaa lagu sheegaa geedmirooda ay cunayaan aqbada waa cunayaan daruundada waa cunayaan miraha waa cunayaan lima maayaan reer hiiraana nadaafada ha lagala shaqeeya haddii wax soomaalinimo ah ay jirto sidoo kale waxa uu ka hadlay dhibaatadii ka dhalatay fatahaada webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaad u tahay soomaaliya inay kasoo shaqantay dhibaatadii aadna hadda xajale isugu hayso marka waa maasintiin biyihii magaalada hoosay u degay biyihii aaday hoos ugu degeen laakiin dhibaatooyinkay reebeen dhibaatooyinkay reebeen caqliga bini-aadamka una qiyaasi karin dhibaatadii dhowr iyo jihadood waaye waxa ugu daran waxa waaye hadeer waxaa laga yaabaa laba boqol oo misil oo iskuweer oo intaas guri ku yiileen in muxuahay biyihii ay degan inay fadhiyaan oo hadii dhowr masoor xitaa lasoo masoorada biyaha intay geynayaana isweydiina xitaa xaafad kale ay ku furin ay ku leedahay boosaneeradiyaa dumay markaasaad maalin walba adigaa dareemaa boosaneer dumaa oo wax laala wuxuu ku jirayna soo saaraya waxaasaa jira in qaran guufiyo la helo maahana dhibaatadaas waa jirtaa dhibaatadii gaartay dadka waxa la yidhi waa barakacay meelo ugu barakacay aa layidhi dadka meelaha u barakacay waa waaye cidii guuri waysay iyo ninkii xoogaa harkaan ku shaqaysanayay iyo laantii yaayo garanaysay waxaas maahane dadka noloshoodu ay ku urinahay laabo kale waxay galeen dhagaxa dhagaxyaday fuuleen marka
codkaasi weliba dambeeyey warbixintii waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaana dhinaga kalena akhyaarey maxkamadda ciidamada qalabka weedi ee soomaaliya iyo weliba iyo hukunaya karidaya afar qof oo la eedaya intii oo ku tirsanaayeen dagaalyahanada al-shabaaba afartan qof oo la sheegay intii oo kumid tahayeen shabakad iyo kujartii galbeedka muqdisho islamarkaasaytina dilal iyo kujeysi jartimeelasayti gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabkubad ee xasan nuur shuute iyo weliba uuse ka dhawaaqaya xukunka ragaasayti oo eedeysanayaalka lanhaysidii magacyadiiyo hubnoogan oo la hukumiyo weliba shal iyana shu-aab abdulaahi maxamed weliba lagu xukumaya dili toogasha meele saadaqa abdijabaar umar isuna lagu xukumay dil toogasha maxamed cusmaan axmed yaa lagu xukumay habsi daayima ismaaciil maxamed awees isuna weliba lagu xukumaya habsi daayima wararka nuhnoo deerahay dalkaasi etya koonfur afrika ayaa weliba sheegahayana intii muwaadin soomaaliyeed ee sugeeka dalkaasiti soo ero halaynti milasaytanka amudi dhaawaca gudeeri ama yo deersianga koho bur ade oo dalkaasiti iyo roogan saciid xasan owso ku mid eye ganacsatada soomaaliyeed ee koonfur afrika iyo koo hubaysan weliba ya ka weerartaya dukaan uso kalahaya dulaadka dalkaasitiya koonfur afrika dhaawacan usoo hadeeri weerarkaasiti iyo weliba uso amuudi welibana kalo ku mid aha ama usu ku mid nagadaya tirada weerarada toddobaadkan lankala fiirsadii dadka soomaalida ee ganacsiga kale dalkaasitiya koonfur afrika tumin lamidii bilitan iyo weliba muwaadin kale dolka magaca wijari saa-iida xasan suna lika dile duleedka bilidkaasitiya bretoria ee aasimada dalkaasitiya koonfur afrika booliska koonfur afrika ayaa weliba inti badan bayo ku hadlayana weerarada gudhina ee ganacsatada soomaaliyeed ee sida joogdad ee laanka dhamaayahay dalka sitiya koonfur afrika sidoo kale da dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba ayaa ku gaabidaya xaalada dadkaasiti soomaalida ee koonfur afrika si aan kali saabtanta ee dowladda koonfur afrika ciidamada amniga yoon waliba yo toogedana qofa hubaysan ou soo dilay askari wararkan waxaanuu diirahay xaafado ku tirsanaa bilidka muqdisho waa iyo weliba sheegahayana intay qof hubaysan isuku hubaysnaay bistoolada usoo dilay askari ku tirsanaa ciidamada dowladda usoon islameelasiti laka toogaday dad gobroogayaalaya iyo weliba yo sheegana intii dilkaasiti usuku dhiimeelon ku dheerayna kontaroolka lafweyn gaar ahaana baarfaynoosa welibana la sheegaya in tumeelasayti ciidamo kale daayo ka dilana qofkaasayti oo hubaysnaa dilkaasayti ku dambeeye ciidamada dowladiyo derimeelasayti welibanayo qaadana oo meelasayti ku qaadana midadka lamada qofa oo meelasayti ka amuudi shalaytiyahayti marki sida oo kale da ciidamada amniga gacantayo haka dhikan lama qofa oo dila kujaysadii degmada wadajira akhyaaray surunka warkasiinku ayahay waliba idaacadda warsan ee haruntiya bilidka tambay dhawaa turkiga weliba ayaa bilaa waxay tahay inti dalashaya kuma saafuriida dada shisheeye oo la sheegay intiyo hiriiryo lalayanga ka hodala magacabatee dowladda islaamka inkastoo wadamada qaar ee reer yuruba iyo diidan inti laha dhawaay muwaadiniinta sayti wadamada jarmalka iyo weliba denmark iyo weliba britain iyo weliba muwaadiniinta sitiya kanagateeya inti la sheega ama yo sheegana inti yo ka biiran ama dadka siti la musaafiryahay la sheegay inti yo ku biran kahooda siti ee lamagacabati ee dowladda islaamka turkiga sheegdi ama yo sheegan inti dalka siti iyo ku musaafiri doonana labaatan qof oo ajaanib ee waanan dhaladi wadamada jarmalka denmark iyo weliba faransiiska madaxweynaga rajab dayib erdogan iyo sheegay inti isu sheegay inti boqolaal ajaanib e hati lakumusaafiri doona dalkaasitiya turkiga warkii haminama akhyaaray helowsinkula sootan idaacadda warsan ee baydhabona surunkunya ninka dhonye intii warkun warlamada reedon kulamaan haddii ilaahayara barhiraab lama sahiraabnama asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu